marka waftigii rasuulku nin roon ahaa yani rasuulka ilaahay laba kulmine waa mukhadrab rasuulka ilaahay waqtigiisii nin roon buu ahaa abibakar iyana waa soo gaadhay cumar iyo isagoo xasan isagu ma arag qolooyinkaase haddaba masruuq baa wuxuu odhanayay masruuq ibnu cabdiraxmaan baa cumar baa malaa markii dambe dee dawaawiinta si loogu qoray ba diwaankii cabaha markii hore masruuq ibnulajdac baa adiguna odhanaya waayo xadiid sanadka muslimka imaam axmed ku sugan oo kolley sanadkiisana dacfi uu ku sugan yaha ma maqal ayaa markii uu yimi uu yihi masruuq ibnulajdac baa la yidhaah yii waxaan maqlay rasuulka ilaah le alajdacu shaydaan lahu xataa masruuq ibnu cabdiraxmaan oo siibaana diiwaankii cabaha ugu qornaa bal masruuq baa wuxuu yidhi ahaa yoorkii mid sii daayo laalaadiya asitra daaha beynahu isaga dhexdii wa beyna ahlihi ehelkiisa dhexdood wayuqbilu calaa salaatihi salaadiisuu isaga jeedsanayey wayukhalliihim wadunyaahum iyagii adduunyadoodana waa isku daynayey macnaa masruuq waa nin caalimna waa ahaa nin caabidana waa ahaa cibaado badan balsuu u taagan yahay oo cibaadadah ayay lugihiisu barari jireen sidii rasuulka ilaahay baynu laynooga soo naqliyey haweenadiisii baa soodee lagaba soo naqliyay sida siyaro calaami mabaala iyo kuba sugan awqaada qaarkeed inay markay dhibta isaga haysata ee ka soo gaadhaysa cibaadadiisa badan ay aragtay inay iskaba ooyi jirtay haddaba macnuu wuxuu markaa uu gurigiisa soo galo ee waa ninkaa cibaado had iyo goor kuba shuqlon buu ahaayo intuu daaha sidaa usii daysto ayuu salaad iskaba geli jiray iyagu ay iska sheekaysanayeen oo dee imakatay u loo jeeda way iyo howlahoodii kale iska mashquul ahaayeenoo iyagii arrintooda fara intu kaba qaado cibaadada rabbigii ayuu uba go-i jiray bal arrintu waxa weeye kitaabka xilyatul awliyaa abuu nacaym buu kabana soo naqliyey arrintan dee madxigu ugu sugan yahay ninkan taabiciga ahe waa ficil taabicin leeyahay tii horena qowl taabicin leeyuha marka maxaa lagu magacaabaya maqduuc maqduuc waa kaan xukmu lixtikaaji bihi bal xujaysi waayo imanka cilmigan mustalaxa waxaa loo dejiyeyba in lagu kala garto xadiidka la aqbalayo iyo ka aan la aqbalahayn taasa macnaheedu waxa weye kii la aqbalayo waa mid lagu camalfalayo la xujaysanayo kan aan lagu dee marduudkee la celinayaana waa mid aan la xujaysanayn oon la aqbalahayn bal imanka halkana meeshii waa dadkii dee muslimiinta qeybo ka mida waa taabiciintii kalaamkood iyo ficilkood miyaa dee iyadoo aynu eegayno cilmigii mustalaxa waa ta noocan laguma soo aroriyo anwaacdii xadiidkay kusoo dareen ne eeg anwaacdan aan haynaa waa anwaacdii xadiidka iyo qaybihiisii u kala baxayay maqduucina waa ku dhex jiraa marka iyaduna waxaan loogaba hadlayaa waxaan loo baxsanayaa waa si koodii maqbuulkaa iyo kii marduudkaa kii lagu camalfalayo kii aan lagu camalfalayn loo kala garto marka taasi miyay keenaysaa kalaamkan taabiciinta iyo ficilkoodan in la xujaysto lagu de ay noqdaan wax inagii laynaga doonayo inaan ku dhaqanno on ku camalfallo hadday sugnaato bal tiibuu masalada iyo waxa loo soo arooriyey halkan ayuu inooga sheegaya marka wuxuu ihi almaqduucu maqduuca laa yuxtaju bihi lama xujaysanayo fii shayin shay min alaxkaami axkaamtii kamida asharciyati sharciga ahayd ay walow saxat haba sugnaato nisbatuhu nisbadan liqaa'ili loo nisbaynaya oo xataa haddii sanad saxiixa laynoogu soo naqliyo oo bal matalan kalaamkan uu leeyahay xasanulbasri yusalli wa calayhi bidcatu laynoo sanad saxiixa laynoogu soo naqliyo isaga ay ka sugantay inuu yidhi taasi haddana maaha wax xujo ah oo dadkii kale xujo ku noqonaysa ay raacaan oy ku dhaqmaan ooy ku camalfalaan maxay sababtu tahay liannahu maqduucan kalaamu aw ficlu axadi almuslimiin waa hadal ama ficil dadkii muslimiinta mid ka mid leeyahay hadalkii rasuulka maha salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh saxaabaduna bal miise gaaray leeyihiinoo waa ti aan dee kutubta usuul fiqigana ay nooguma sugantahay adiladan almukhtalafu fiihi inay ku soo daraan ee madhabu saxaabi ama saxaabiga balkiisa waana kolle kala macruufa iyadaa taa kuba sugan iyo aqwaal macruufa amaa kani taabiciga waa dadkii muslimiinta ruux ka mida un aqoon bahaado caalim kasta ha ahaado marka waa ficilkii waa kalaamkii taasi markaa dee ma keenayso wax xujo ma aha dadkii kale laasimayso iyo dadkii kale inay raacaan ay dee laasim ku noqonayso taas buu ihi markaa meeshii waxa isweydiin le fal haddii aanu wax la xujaysanayaba ahayn axad muslimiintii kamida ficilkii ama kalaamkii yahay maxaa anwaacdii xadiidka loogu soo daray maxay kutubtii mustalaxa culimmadu ugu soo sheegeen kalley taa khadiib ba malaa jawaabteeda taa kaba jawaabayo xaafid xajarna kitaabkiisan culumulxadiidka ibnu salaax uu ku leeya nukadka la yidhaaho ayaanuu ku soo naqliyaa markuu halkan ka hadlayayo wuxuu bal markaa sheegay ana alfaa'idata fii kitaabati almuqaadiici liyatakhayara almujtahiduuna min aqwaalihim walaa yakhruja liyatakhayara almujtahidu min aqwaalihim walaa yakhruja can jumlatihim faa'iidada markaa ku sugan kol haddaanay dee gaar ahaanteeda xujaba u ahayn faa'iidada ku sugan in halkan maqaadiicdii lagu soo qoro bal dee halkan maaha mustalaxa kutubta xadiiskii aan hayno haddii waxa weeyaan jawaamicda iyo musanafaadka oo kale way soo arooraan kalaamkii taabiciinta yaa in afcaashood saxiixa bukhaari asaartan uu soo aroorinayo baabka madaxiisa oo kale kuga soo arooriyo ama taraajimta raaciyo qayb badan oo ka midii waaba taabiciintii aqwaashoodii waxyaalaha maqduuc aha kutubtan iyada musanafaadku sida dee musanafkan cabdirasaaq oo maanta madbuuca bixabdillaah iyo musanafkan ibnu abi shaybo isaguna madbuuca iyo bal dee markaa waxaa kuga soo ar majmuuca dhame aad bay uga badan yihiinoo abwaabta ay dhiganayaan ee abwaabtii fiqi iyo keyrkoodba ahayd kalamkii taabiciinta iyo afcaashoodii aad bay uga badan yihiin oo way kuma soo arooriyeen kutubtii xadiiska ahayd iyo kutubtii bal tan dee musalaxa waa macno ahaan iyo tasmii ahaanka hadalkeeda maaha aqwaasha in dee hagaag loo tatabucaye marka waxa uu leeyahay khadiib faa'iidada ku sugan waxa weeye qoritaanka maqaadiicda la qorayo ninkii mujtahidka ahaa walo arrinta ay tahay mujtahid mujtahid kol inuu waqti waayo mooyaane mujtahid mujtahid kale ma qallito oo dee inuu isna ijtihaado weeye haddii dee waqtigoo cidhiidhi ku ah oonay u suurto gelayn masaladan maanta haysatay inuu ijtihaado markaa qowl waa qaadan karaa dee ruux waa raaci karaa kol hadduu furso haysto uu makansanayo iyada markaa inuu ijtihaaday tahay ee haddana ruuxii mujtahidka ah aqwaashoodii inuu qowl dee kaba doorto oonu kaba bixin macnuutaa waxa weeyaan iyagu taabiciintii baa haddii laba saddex qowl baa masale looga soo naqliyey ka soo qaad iyagoo masale isku khilaafay taabiciintii laba qowl bay leeyihiin waa laba qowloo kala duwan laakiin masaladii labadaasunbay ku kala tegee ay u kala baxeen wax siyaadihii maba jirto haadee masale keliya masale kale ah ama xaggii usuul ahaan imanoo bal matalan markay masaladii laba wejun ay ku kala baxaan miyay bannaan tahay dadkii ka dambeeyey ixdaasu qowlin taalif qowl saddexaad meesha in lala yimaado ijtihaadaanba lagulaba yimaado iyadoo taastay waayo meesha waxaa jira kol hadday qowlkan iyo qowlkan u kala baxeen macnaa meeshii imanaya si waxaan intaa masaladii ixtimaal kala lahaynoo labadaa wejun inay leedahay si waxna ijmaaci ama ijmaac dee xaqiiqiya ahaaninee baa jira ixdaas qowli taalifna kolle waa waxa ay usuulka culimmadu kagaba hadlaan oo kale oo ixdaas qowli taalif inaanay dee dadka dambe lahayn oo kale dee waa masale ay kaba hadlaan haddaba dee markay masaa-ishu caynkaasoo kala tahay si bal ijtihaadaan aqwaashoodii mid kamida loo doorto dee jumladii qowlkoodaba aan loogaba bixin dee soo nooc ijmaac baa jiray inay waxaasi masale ama itifaaq baa jiray aan kaba cabirne masaladu ay saa tahay marka qowl saddexaad oonay lahayn ama qowlkoonoo laylahayn lala yimaadaana itifaaqaa bixid lagaba baxayu noqonaya haddaba si aanay taasi u bixin oo jumladii aqwaashooda looga bixin si aanay arrintaa loogu dhicin oo looga doorto markaa iyada aqwaashoodii mid kamida dee taasi waa daa'iro ruuxi dadka ay ku tasarufi karaan ijtihaad ahaana maaha un dee ikhtiyaar tashahiye ijtihaad ahaan eh ama dee wixii daliil raajix yeelaye bal taas bay maqaadiicda u soo qoreen waa si uu khadiib ka soo naqliyey xaafid ibnu xajar kaa sheekuna wax kalu sii raaciyo wuxu uhi laakiin in kaana hadday tahay hunaaka meesha qariinatun qariino ama amaaro iyo calaamo tadullu tilmaamaysa calaa rafci kalaamkanba inuu wax marfuuca yahay ka qowli bacdi ruwaati ruwaadda bacdigood qowlkoodba weeye cinda dikri taabiciyi taabiciga markay sheegaan agti ay odhanayeen yarfachu maalan waa misaal ahaan une fa yuctabaru waa la fiirin cinda idin marka xaalku saaya ama waqtigaa lahu maqduucii waxa loo fiirin xukma almarfuuci markaasoo almursalin marfuucii mursalkaa xukumkii ayaa la siinoo loo fiirin oo wuxuu leeyahay tan waa tani waa wax dee uu maqduucnimadii kagaba baxayo oo waa tii aynu soo marnay kol kalaamkii saxaabadii afcaashoodii in laguma xambaarayo haddaanay ijtihaad kuba iman karin in marfuuc xukuma ay tahay haddii iyadoo kalaam taabici la sheegay laakiin markii kalaamkiisii la soo gaadhay misaal ahaan ruwaadii qaarkood ay yidhaahaan kalaamka yarfacuhu intaa uu yidhaaho waxaynu soo marray marka saxaabiga uun la gaadho haddii yarfacu la raaciyo inuu marfuuc yahay marka haddii taabicigii markii lasoo gaadhay qariinadani ay timaado yarfacu dee ti maaha kalam taabici leeyahay waa wax isaga dhaafsan wuxuu markaa yeelanayaa xadiidkii mursalkaa xukumkii ayuu yeelanayaa dee waayo inay saxaabigiina ma sheegin taasi ujeedadu marka haddii qaraa-in iyo amaaraad kale aan helo inoo tilmaamaya kalaamkan ama ficilkani wax isaga dhaafsan inuu yahay xukumkeedii buu yeelanayaa ee markuu waxani kalaamkiisii ama ficilkiisii un yahay qariino kalena aanu jirin ayuu dee kalaam aw ficlu axad min almuslimiin oo gaar ahaanteeda aan loo xujaysanayn idlaaquhu cala almunqadici idlaaqiisii lagu idlaaqayey munqadic oo waa maxay uu isaga inoo sii cadayne maqduucii waan soo aragnay oo waa kan imika aan hayno munqadiciina hore ayaan uga soo baxnay imikana waa kan munaasabadan iyo calaaqadan ka dhaxaysa dee xaggii tasmiyo ayuu inoogu soo celiyey farqi baa u dhexeeyo laba shay laba wax bay kala yihin ama laba nooc bay kala yihin haddana maxaa jirta inay dee culimmada qaarkood ka dhacday intay midkood magaciisii ay sheegeen kay u jeedeenna kii kala yahay eeg magac mid bay sheegeen sida maqduuc oo kale waxaanay u jeedeen munqadic bay u jeedeen maqduuc bay isticmaaleen laakiin kay u jeedaan waa kii sanadkiisa ay wax ka dhaceen cagsina waa jira ayaanu inoo soo dhiganinbo iyadoo munqadic la sheegay ujeedadna ay tahay oo ujeedada lafdigan la isticmaalay munqadic ujeedada uu lahaa ruuxaasna ama ninka caalimkiina uu ahaa inuu maqduuc u jeeday labada arrimoodba way jiraan balkiibuu markaa ka hadlayaa wuxuu yidhi adlaqa way idlaaqeen bacdulmuxadisiina muxadisiinta bacdigood kashaaficiyi wadabaraniy sida shaafici iyo dabaraani oo kale lafta maqduuci maqduuca laftigiisay idlaaqeen ujeedadu way sheegeen oo maqduuc bay yidhaaheen wa araaduu bihi laakiin waxay ula jeedeen almunqadica munqadicaynu soo marno waa kii aan sanadkiisa ay wax ka dhaceen ay aladii kii lam yatasil isnaadi isnaadkiisa aanu xidhiirin wa huwa istilaaxun hayru mashhuur dee istilaax mashhuurana maaha kaasi waayo ka aan sanadkiisu xidhiirin munqadic baa la odhanaya maqduuc lama odhanayn iyagoo kaa u jeeday maqduuc yidhaaheen marka wuxuu uhi waqad yuctadaru in loo cudur daaraa laba arkaa lishaaficiyi shaafici liannahu qaala dalika hadalkaa inuu yidhi qabla istiqraari alistilaax waayo shaafici dee waa aad buu u horeeyey istilaaxuna markaa macaga dhiganoo hagaag uma sugnaaninoo ilaa qarnigii afraad hagaag uma degin oo waxyaalahan may kala soocmin walow dee isaguba raggii qeyb cilmigan kaba qaatay kitaabkiisan risaala ee mabaaxifta mustalaxa say mabaaxif usuuli ay ugu sugantao fiqigo ka badan usuul fiqi mabaaxif mustalaxina way kuba sugan yihin ee laakiin intaan istilaax hagaag u degin u sugnaan ayuu hadalka yidhi saa daraaddeed bay dhacday isagoo xadiid xasan kaba cabiray inuu dee xadiidkaasna bukhaariiyo muslim shardigood gaadhsiisnaay oo kale markaa isagu dee taas waa macduur oo istilaaxan markay hagaag u degin waxana may kala bixin ama dabaraaniyu dabaraani isagoo dee saddex boqol iyo lixdankii hijirada dhimashadiisu ahayd qarnigii afraadna ahaa hagaagna istilaaxani umuurahani ay u kala soocmeen oo istilaaxi uu sugnaaday fa idlaaquhu idlaaqaysa daalika taa uu idlaaqay iyagu isagu ma rag ka dambeeya xataa tan idlaaqae oo rag ka dambeeya aba idlaaqa iyaguna sanoo kale san u isticmaalae idlaaqiisa uu idlaaqay oo macnaa maqduucii daalika maqduucii uu munqadica ku idlaaqay yuctabaru waxaa loo fiirinayaa tajawuzan majaasaysi macnaa tajawaza dee kolley macaanida ay u timaado maxaa ka mida waa takallama bilmajaaz xaqiiqadii inaanu ku hadlina wax majaaza uu kuba hadlay marka waa gudbin uu kaba gudbo can ilistilaaxi istilaaxi oo xaqiiqadii lafdiga uu majaaz macno majaaz un isaga gudbay macnaha shamlinaya daraaddeed ergujina waxaa la arkay isagoo munqadicilo maqduuc u jeeda isagana taas waa la arkay min madimaati almawquuf almaqduuc bal intii mabxadkiisii waan kaba soo hadalo dee waabu inoo soo bastiyey haddaba meelaha laga helayo mawquufka iyo maqduuca madinatu shay waa almakaanu aladii yudanu wujuudu fiihi waa meelaha la filayo si badan in loogaba helo sida xadiidkii saxiixa ahaa dadkuwa uguma khayr badan ba yartaqil qatla kaade isagu faraskiisa xakamihiisii haysta ee kolba halkii qayla kaba dhacday jihaad u cararayay yabtaqil qatla madaanahu ka doondoonayo dil iyo in laba dilo meelihii dee loo filayay dhimasho inay taallo ama laguba dilayo waa meelihii jihaadka oo kale tan markaa madinatu shay waa meesha inta badan lagaba helayo wixii haddaba bal mawquufkee maqduuca kutubteebaha u badan qayb badan oo mawquufka iyo maqduuca kama mida aan ka helaynaa tiibuu inoo dhigtayo kolay suyuudi hadalkiisii weeye kitaabkiisa tadriibu raawiye alif musanafu bnu abi shayba imaamka shahiirka ee macruufka ee bukhaariyo muslimba sheekhadoodii kaba mid ahaa ibnu abi shayba musanafkiisa waa kitaab maanta dee madbuuca sheekhana waa dee dhowr baa ilma saddex mid baa ibnu abi shayba la idhahay waa ninka cabdillahi bnu moxamed la idhahay ninkaasee dee uguba mashhuursan raggan walaala ah kaasi waa mid waana madbuuc dee waana abwaa markaa kutubta musanafaadka abwaabtan fiqiga waa dhigan iyo kuwo kalaba markaa in badan oo kalaamkoodii iyo ficilkoodiia waxaa la arkaa baab ka maqanba inaanu jirinba kitaabkiisa musanafu cabdirasaaq isna waa nin kale oo dee in yar isaga ka ama ka weynaa weeye waayo bukhaari iyo muslim labadoodaba rijaashooda waa ka mid yahay ee midna laba kulmin waa ka horeeyo muslim umabay suurtogelin inuu laba kulmo da ahan da-diisu umay saamaxayn bukhaarina dee dhowriyo toban jir waa kusoo gaadhi kari lahaa waabu doonay inuu usoo baxo laakiin markaa uu yimi dhulkan uu kusoo dhowaaday samcu deganaayo ayaa loo sheegay dhimashadiisi walo markaaanu dhimano saasaanu gaadhin labadooduba waa siday kaga wariyaan waayo bukhaari dhowriyo toban jirkiisi ayuu dhintay marka isaguna kitaabkiisu maanta waa dee dabacaad kala duwan buu madbuuc yahay waa nastan kan ibnu abi shaybe oo kaleo dee aataarta ay kulanseen waxaa dhici karta inay dee alaaf bay noqonaysaa iyo kumaya labadoodaba tafaasiir dee axaadiistii marfuucaydna way leeyihiin oo aada u badane tafaasiir ibnu jariirin wabn ibni abi xaatim wabn lmundir aimada iyagana tafaasiirtoodii waa aimo ee tafsiirna aimo ku ahaa cilmigan xadiiskana aimo ku ahaa tafaasiirtoodna waa tafaasiirtan dee waxa weeyaan ah tafaasiirtan iyadoo aan dee inta badan walowka ibnu jariir isagu taas dee labada dhinacba u kulansaday aan diraaye iyo ra'yiyo waxyaalaha aan ictimaadsane dee waxaa la warinaya asaarta tafaasiirta atafsiir bilma'suur ayay tahay markaa dee kolley tafsiirka labadooda horta ka ibnu mundirna waxaan filaya inaan la wadahayna waxbaa laga hayaa ibnu abi xaatimna waa jira dee ibnu jaridna waa kan isagu muddo dheerba madbacaysna iyagana markaa ay soo aroorinayaan dee kalaam aayadda qur-aanka tafsiirkeedii ayimadii tafsiirkee taabiciinta ahayd aqwaashoodii way soo arooriyaan ee masaa-isha kale ay soo aroorinayaano kale aqwaashoodii iyo markaa afcaashoodii way ku soo arooriyaanoo meelaha in badan laga helayo majmuuco badan oo aqwaasha iyo afcaasha taabiciinta ka mida kutubtaasaa ka mid a almabxath athaani anwaacun ukhra mushtarakatun bayna almaqbuuli waalmarduud bal mabxadkan aan ima ka soo baxnay waxay ahayd iyada oo uu inoogaba hadlay ilaa markaa uu inooga soo hadlay isagoo khabarkii inoogu qaybiya ama mabxadkii ciddan loo tiirinayo marka la ictibaariyo oo dee haddii rasuulka ilaahay loo tiirinaya waa ka magac yeeshay saxaabi haddii loo tiiriyo magac kalau yeeshay taabici haddii loo tiiriyo magac bal dee waxay inoogu horeysay xadiis qudsi haddii ilaah loo tiirinayo subxaanahu watacaala xadiis qudsi baa lagu magacaabayo isna magac buu yeeshay mabxadka labaadna muxuu kaba hadlayaa waa anwaaco dee waynu soo aragnay axaadiis anwaacdii daciifka waan soo aragnay wixii tasmiye iyo magac ka lahaa waxaan soo aragnay axaadiistii maqbuulka ahayd saxiix iyo xasan iyo qaybihiisii baan soo aragnay kuwa qaarkood waxay ahayn axaadiistii la aqbalayey kuwana waxay ahayn kuwo la celinaya imika waa anwaac maqbuul iyo marduudba ka dhaxaysa labadoodiiba ujeedadu magacan la sheego magacani hafahmbaam imika laynaydhaa maqluub ama laynaydhaa mudarib waxbaan ka fahmayna xadiis marduuda inuu yahay daciifa inuu yahay aan fahmayna marka layna idhaha xadiidkani waa saxiix ama waa xasan maqbuulkiisii baan fahmayna laakiin kuwan magaciisan la sheegay daciifna waa noqon karaa saxiixna waa noqon karaa labadoodiiba wuu ka dhexeeyaayo dee taasna waxay noqonaysaa bal kuwii hore in loo eego shuruuddii hore in laga helo iyo inaan laga helin tasmiyadiisan ama magacan uu leeyahay waxaan xukunkiisa markaa ka qaadanayno oon maqbuulnimo u qaadna ama marduudnimo maaha labadiiba way ka wada dhexeeyaan bal tiiba oo dee kolley inooma badnee waa wax yaroo kooban eh bal markaa intiibuu inoogu sheegi doonaa marka wuxuuhi kii u horreeya almusnad waa musnadkii buu ihi hadda horena iyo lafdigan musnad tacaariftu inoogu soo daray markii tacaarifta aweliga aan soo haynay kutubtan xaadiisiyada qaarkood musnad ama masaaniidu waa taliya sida musnadka imaam axmed iyo taa iyada imika halkan lagama hadlayo oo kale musnad bimacna isnaadna waa loo isticmaalaa masder oo kale ama masder miimiya sida dee musnad shahaab iyo musnad firdows taasna imika kalaamkeedii maaha oo bimacna isnaad markuu yahay sida dee kitaabka musnad firdows laydha ama musnad shahaab ee waa nooc anwaacda xadiidka kaga mid ah oo magacan la yidhaaho taasba weeye waanna arki doonaa waaba kan tacriifu ism mafcuulin waa ism mafcuul horta lafdiga musnad min asnada waxaana laga keena uu ka soo jeeda ama ismigiisii mafcuul iyo ficilka asnada ee asnada ismigiisa mafcuul waa ficil maalan saddex xaraf kaba badan oo wuxuu ku imanayaa ee wasankan buu kuba imanayaa musnad ahoo mastarka miimiga iyo darabka miimiga iyo ismiga mafcuul kolba wuxuu sidaati kaga badan yahay ficilkae xuruuftiisa ay ka badnaato isku siday ku yimaadaane qaraa-inta iyo dee meesha siyaaqa lagu kala duwaa lagu kala soocaa oo sidaa daraaddeed musnadu shihaab oo kale macnaa isnaad buu ahaa iyo mastar buu ahaa kana waa markaa siyaaqun baa kala duwaya min asnada bimacnaa adaafa aw annasaba asnadna maxay tahay wuu tiiriyey ama wuu nisbeeyey ciddu wuxuu nisbeeyey wey istilaax maxaa la istilaaxa maqtasara ku xigiyo weeye sanaduu sanadkiisii marfuucan xaaliya iyadoo la kor yeelayo ila nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay loo kor yeeli oo maxaa uu yahay marka nooc xadiid uu yahay ee anwaacda xadiidka kaba mid ah xadiidka sanadkiisa horta inuu xidhiidho waa qeyb welibana rasuulka ilaahay uu gaarsiisan yahay marka laba dhinac baan wada eegaynaa mid waa inuu marfuuc noqdo midna sanadkii baan haddana marfuucnimadii kuma daynayno taa marfuuc baan ku soo aragnaye sidee marfuucii aynu soo maray ayaa muxuu noqonayaa sanadkiina inuu xidhiidho inay sanadkiisii cidi ka dhicin xadiidka labadaa qeyb laga wada helay waxaa lagu magacaabayaa musnad ayaa lagu magacaabaya oo musnad baa lagu magacaabaya markaa sanadkiina inuu xidhiidho rasuulka ilaahayna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh gaarhsiisan yahay matasala sanadu marfuucan xaaliya iyadoo loo kor yeerayo ila nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi mihaal way ag mihaalkiisa ma akhrajahu lbukhaariyu qaala xadaثana cabdullaahi bnu yuusuf can maalikin can abi zinaadi can ilacraji can abi hurayrata qaala anahu qaala koley waa dee abi zinaadna cabdullahi bnu dakwaan baa laydhaa waa nin muxadito waqtigiisii ama dee raggii amiir almu'miniin ba xadiisaan loo yidhi kaba mid ahaa sheekhiisa acrajna cabduraxmaan ibnu hurmus baa laydhaahaa labadooduba taabiciintii ayay kaba mid yihiin abi zinaadna koley kunyadiisii maaha ee waa la qabo kaloo bal muu jeclay in loogu yeedho ninkaas imaamkii abi hurayra koley waananu tegi doonaa marka sifada riwaayada xadiidka aan gaadhno oo kale meersan oo dhan dee san bay u timaadaa kutubta asaaniid aynu u arkayna can abi hurayrata qaala laakiin marka sanadkaad aqriyaysid lafdi xadfan baa jiro ay tay inuu ruuxu ilaaliyo xagga dhawaaq ahaanoo culimadu khad ahaanoo xadfaanoo sanoo kale cibaarada maxay noqon can abi zinaadi can ilacraji can abi hurayrata anahu qaala annahu baa halkan kaba maqan sifada riwaayada ay culimadu kuba sheegaan kutubta musalaxa bal dee barhkoodna shuraaxda xaafid ibn xajar fi lxibaari waa kusoo yar celceliya lafdi ahaan baa loo gome khab ahaan baa loo gooya laakiin lafdi ahaan waa la aqriya anahu qaala muxuu yidhi ina rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam qaal إida shariba اlkalbu fii inaayi axadikum falyaqsilu sabcan toddoba gora maydo macnaa xadiidkeetaa umama jeedno bal muxuu laeg waa misaalkii musnadkee fahada kani xadiiثun xadiiث weeye itasala sanadu sanadkiisii uu xidhiidhay min awalihi awalkiisi laga bilaabo bukhaari sheekiisii baa jooga ilaa muntaha ilaah ku dhammaanayo saxaabigii cid ka dhactay ma jirto horta waa mid welibana wahuwa marfuucun haddii maka kalaam abi hurayre noqdo musnad maynaan idhaahneen lama yidhaaheen musnad ee waxa weeyaan haddana wahuwa marfuucun ila nabiyi sala allahu calay wasalam rasuulka ilahina waa gaarsanyi wlmusnadu lmutasilu lisnaadi min raawiya xata lmustafa walam yabni waa laftigii bayquniyada bal intii uu saaxid albayquniya yidhi kitaabka waxba inoogumuu soo kordhin maanta wax alle wuxuu soo kordhiyey ma jirto ee misaalka un mooyaane waayo waa intii sababtuna waxa wey laba tacriif oo kaleo musnadka ay barhkood ku tacriifiyaan baa jirta tacriif khadiib iyo tacriif ibnu cabdilbari leeyahay laakiin baldeymaka waxba taas saa casharku inoogu socdo labadooda midna ma eegeyne shaduud dee waan laakiin sharxu nuqdon ku soo aragnay labataa tacriifkani waa tacriifkii dee xaakimi ay ku tacriifiyeen xaafid xajariyana ay doorteen tacriif ibnu cabdilbarna waa jiraa tacriif khadiibna waa jira intaan s intaan bayquniyada kuma soo aragnayn bal marka waxaan uu yidhi haddaba maqbuul iyo marduudba uu ka dhexeeya maanta xadiidkani waa xadiidu saxiixa oo misaalka inoogu soo qaatay waana musnadkii hadday dhacdo xadiida daciifa sanadkiisu xidhiidhay laakiin riwaayadiisa qaarkood ay daciif yihiin riwaayadiisa marfuucna dee musnad waa la odhanayaa markaasna musnadkii waa la odhanayaa oo imaka laftigan musnad ma keenayo inuu xadiidkii aan idhaahno ama waa saxiixun marka ama waa daciifun labadiba waa noqon karaa waxay ku xidhan tahay un midib baaba jirto horta daciif kuma noqonaya inqidaac sanad sababtu waxaa la shardiyayaa sanadka inuu xidhiidho oo dacfi uga imanaya xag inqidaac ma jiro laakiin umuurihii kale sida dabdila-aan raawiga iyo dacfi raawigiisa laba daciifiyo cadaaladiisa iyo tii daciifu ku noqon karaa ee wuxun baanu daciif ku noqon karayn musnadku kala go waayo magacan lagumaba magacaabayo haddii sanadkiisa ay wax ka dhacaan sida dacfigii kalaa u imanaya saas buu maqbuul iyo marduud ba ugaba dhaxeeya oo kolba dee shuruuddii kale ee qabuulka haddaan ka helana waa sa haddii laga waayana dee waa daciifun ama xasan waa noqon almuttasilu bal nooca halkaasaan kaga baxayna waa muttasilkiin tacriifun tacriifkiisa luqatan xagga luqada ismu faacilin waa ism faacilkani min ittasala ficilkaa ittasala ayuu ka soo jeedaa ama ismigiisii faacil yahay itasala u xidhiidhay bidi inqadaca uu go-ay cagsigii ahaa wayusamaa hada nawcu noocan waxaa kaloo lagu magacaabaa bilmawsuuli aydan muttasil sida loo yidhaah mawsuulla waa la yidhaah ee kollay luqaadka carbeed barhkooda iyo nimeel xarafyadan qaarkood hamse u bedelo muttasil la yidhaahaa na way jiraan bal shaaficiyaa la arkaa kutubtiisa inay meela dhaceen taasi oo iyadaya laakiin bal muttasil iyo mawsuul labadaba waa la yidhaah kaasi waa luqadii ee istilaaxan xagga istilaaxa matasala sanadu sanadkiisa kuu xidhiidho wey marfuucan marfuuc kaana ahaaya aw mawquufan waa meelo kolley ruuxu markuu mubtadi yahay kolkol iska dhex geli karta kii horeyo kan oonu kala yar sooci karin haddaanu u fiirsan bal dee tacliilkaay ku celay jireen ayaanu inooga oolin halkane bal markaas ama ay dee tafriqada iyagoo ku muujinaya marka uu yar arkana kolkol ishtibaah waa ku iman karaa kolleyba malaa horena wakti hore qasoo laga yaaba dee ama waxyaalo kaa ku tacalluqsan saba sheegay oo dee waxyaalihii anu aan soo arkay an ee waxa weeyaan in yar farqi yar baa u dhaxeeyo musnadkii hore wuxuu ina soo yidhi kii sanadkiisu xidhiidho kana sanad xidhiidhkii waa jira intaa waa iskaga mid laakiin maxay ku kala soocan yihiin way ku kala duwan yihin musnadkii wuxuu ahaa rasuulka inuu gaadho oo marfuuci marka hadduu kalaam saxaabi yahay sanadkuna xidhiidho musnad lama odrhanayo musnad wuxun baaba la odhanayaa xadiidkii rasuulka ilaahay gaadhsan ama qowlkii ha noqda ama ficilkii ama wasfigiibe sanadkiina xidhiidhaa musnad loo odhanaya ama muttasil muxuu yahay cibaaradan eeg marfuucan kaana aw mawquufan waa intaa haddii uu rasuulka ilaahay xadiidkiisii uu yahay oo sanadka xidhiidho musnadna waa la odhanayaa muttasilna waa la odhanaya halkaa waa iskaga mid eeg way ku kulmayaan halkaas laakiin haddii uu kalaam saxaabi sa abibakar hadal uu leeyahay ka soo qaad sanad muttasilana laynoogu soo naqliyey sanad muttasila laynoogu soo naqliyey waxaan odhanaynaa muttasil waan odhanaynaa waana mawquuf laakiin musnad ma odhanayno oo markaa eeg waxaa ka guda weyn oo ka waasacsan muttasilkii oo musnadku waa qeyb muttasilka kaba mida qeyb kaba midoo markaa maxaan odhanaya kullu musnadin muttasil walaa cagsa musnad kastaa muttasil waa yahay laakiin cagsi ma jiro muttasil kastaa musnad ma aha waaba sidan haddaan idhaahno kullu insaanin xayawaanu walaa cagsa insaankii dee waa wax nool xayawaan waa qayb ka mida laakiin xayawaanku waa inaga dadan yahayoo xayawaan kastaa insaan ma noqonayo markaa muttasilkaa ka waasacsanoo marfuucii sanadkiisu xidhiidhay muttasil weeye mowquufkii sanadkiisu xidhiidhay muttasil weeye marka labadaa mid ahaana waa marfuuciye musnad buu la odhanayaa inta udhaxaysa intaa weeye amaa dee wamaa bisamci kulli raawin yatasil oo cibaaradii lafdiga samciga laba socday waxba imaka halkan ma eegeyno bayquuniya ee dee inuu bal markaa samciga barhkood halkaa ay ixtiraaj kale kala soo saareen imaka taas weeye farqiga noo dhaxaynaysa mihaaluhu mihaalu mutasili marfuuci maalikun can ibni shihaabin can saalim ibni cabdillaahi can abihi abi cabdillahi bni cumar can rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam annahu qaala kada dee xadiidka sanadkaa lagu wariyeyna way jiraanoo badan eh markaasi waa eeg waa muttasil marfuuca marka musnadna waan odhanaynaa taas mihaalu muttasil mawquuf maalikun can naaficin can ibni cumara lama dhaafin eeg ibni cumar buu ku taagan yahay annahu qaala kada taasna xataa muwadaca maalik waan helaynaa majmuuca saasoo badanee markaas maalik can naafic can ibni cumar annahu qaal waa muttasil ina waa mawquufna laakiin lama odhanayo musnadkan dambe la odhan maayo bal intaasaa u dhaxayn kana waa sii aan soo sheegnay maqbuul iyo marduudkiiba waa ka dhaxeeya inqidaac ugama imanayo sanadkiisa kuma yima dacfi laakiin dacfa ruwaat wuu ugaba iman karaa saa daraaddeed maqbuul iyo marduudba waa ka dhaxaynayaa oo muttasil waa la odhanayaa kol haddii aan qeydka helon imaka ama tacriifkan inoogu rumoobo hal yusanى qowl taabiciyi mutasila baldayna wuxuuna yidhi marfuucan kaana aw mawquufan marka waa lagu saaray halkaa kalaamkii taabiciga mutasil ma odhan karnaa ama ma lagu idlaaqayaa qowlkii taabiciga mutasil qaala aciraaqiyu ciraaqi wuxuu yidhi faimamka shairkahaa waxa weeyaan ina xuseyn cabdiraxiim ibni xuseyn wa ama aqwaalu taabiciina taabiciinta aqwaashoodii ida اtaصalat hadday xidhiidha alasaniidu asaniidii ilayhim iyaga haddaanay sanadku xidhiidhin xataa xadiidkii rasuulka in sanadkiisu xidhiidhin mutasil lama odhanayne haddii sanadka xidhiidho qowl taabicina uu yahay falaa yusamuunaha culimadan xadiidku kuma magacaabaan oo kuma magacaabayaan mutasilatan fii xaalati ilaq ilaaqa xaaladii markay idlaaqayaan oo imaka xadiidkii marfuuca mutasil iyagoon wax kala raacin way odhanayaan kii mawquufka ahaa ee taabici ku taagnaana iyagoon magacii ciddii taabiciga meye saxaabigii aan sheegin mutasil way odhan karaan way idlaaqaan laakiin taabici marka ay tahay san oo kale imika zuhri ama xasan albasri oo kale iyaduu kalaamkii yahay waa mutasil keliya iyagoon wax kala raacin ma odhanayan xalat alidlaaq taas buu ujeedaa iyadoo la idlaaqay ama maca taqyiidi ana qeyd maci qaydku waa iyadoo ruuxii lagu qaydo waaman bay arki doonaa mitaalka fajaa-isun taasi way bannaantay wawaaqicu fii kalaami maha banaani uune hadalkii muxadisiintana wuu dhacay oo iyo isticmaalkoodii baa wax laga helayo wadalika ka qowlihim qowlkoodii weeye ay odhanayeen hada mutasilun ilaa saciid bni اlmusayib aw ila الzuhriyi aw ilaa maalikin oo bal isagu maalik taabiciba maahay waa atbaacu taabiciintiibu kaa mid yahay iyo wanaxu dalika oo wuxuu leeyahay haddii aan qaydno oo aan raacino ruuxii dee taabicigaha magaciisa oo nidhaahno haada waa kalaamkani mutasilun ilaa saciid maalan taa way dhacday kalaamkoodina faidaysanaynaayoo bal markaa taasi waa wax kalaamkoodii iyo isticmaalkoodii laga helayo qiila waxaa la yidhi wa nuktatu macnaa waa cilada meesha jirta nuktadu dee kollay dee macaanida luqada lahayd imaka masale latiifo oo tustakhraj bidaqiiqi nadar taas waa la yidhaha ama masalo cilmiyo taas imika halkan wuxuu uga jeedaa xikmada iyo cilada meesha jirta ee aan maqduucii aan mutasil loogu magacaabahayn waa ina maqduuc baa lagu magacaaba ma kalaamkii taabiciinta aan mutasil loo odhanayn waxaaba la yidhi inay tahay fii dalika annahaa waa kalaamkan iyo afcaashan ama aqwaasha annahaa aqwaasha taabiciinta tusamaa waxaa lagu magacaabaa maqaadiica waa jamcu maqduucine maqaadiic baa la yidhaha fa idlaaqulmutasili calayha mutasil oo la idlaaqaa haddana iyada korkeed kalwasfi sifayn oo kaley noqon shayin waaxidin shay keliya lagu sifeeyey bimutadaadayni luqatan waxa luqa ahaan iska soo horjeeda oo macnaha wuxuu leeyahay baan barhkood waxay yidhaaheen waa cil ahaan inagu isticmaalkaa guud baan haysanaaye waxaan imaka kol hadduu kalaamkay taabiciga yahay aan mutasil loo odhanayn dee maqduuc baa la odhanaya maqduucna gu-id buu keenayaa haddana haddaan magacan mutasil raacino oo xidhiidhga aan raacino iyadoon gu-id aan sheegnayna lafdiga maqduuc walow aanu munqadic uu ka duwan yahay haddana go-id baa kuma sugane waxaabay dee arrintii isu rogaysaa si shay keliya iyadoo lagu wada sifeeye laba macnoo isu did ah tan baanay mutasil aanay ugu idlaaqin calaa kulli xaalin aqwaashii taabiciinta haddaan la qaydin mutasil lama odhanayo ee xadiidkii marfuuc ahaa iyo mawquufkiibuu khaas ku yahay mutasilku marka sanadku xidhiidho musnadkiiyo isaga farqiga u dhexeeyana waa taan soo sheegnay ziyaadatu hiqaat dadkii lagu kalsoonaa wixii ay kordhiyeen ay markaa ziyaadaadkoodii ahaa isagaa inoo sheegaya waxba kama sii hordegayno almuraadu biziyaadati hiqaati ziyaadaati hiqaati waxaa looga jeedo dadka hiqaadka ah waayo waa kelimo iyo hadal soo noqnoqdo kutubta musalax haddee baxti aana uga hadleen kutubta takhriijka kutubta shuraaxda ahaad ba de adigu waa iska fara badan tahay taase bal hiqaadka ziyaadaadkooda waxa looga jeedo marka wuxu uhi aziyaadaatu jamcu ziyaadati ziyaadaadka horta waa jamcu ziyaada ziyaada ziyaadaad lagu jamciyey jamca taaniis oo saalima wathiqaatuna jamcu hiqatin lafdiga hiqaatna waa dee jamac ee mufradkiisa muxuu aha waa hiqa wathiqatu hiqaduna huwa alcadlu aldaabidu dee horaynu usoo aragnay taas ee waana inoo dambeeyaan waxyaalo kuba tacalluqsan dee markaa markaan imaka kan adigu meelahan dhaafna imaka haddii a la yidhaha waxaa inoo bilaabiba insha allahu tacaala waxyaalihii dee ruwaadda kuba tacalluqsana aqbalkoodii aqbal la-aantooda wixii keenaya umuraajax iyo tacdiil iyo umuurahaase bal waxaa hiqa laydhaa ninka laba shardi laga wada helo ama laba wasfi kulansada horta waa cadli cadliguna waa ruuxa muslimka ee baaliqa ee caaqilka ee assaliimi min alfisqi wa min khawaarim almuruha kaas baa cadli lagu magacaaba weliba addaabidu shardiga labaad daabid wax qabasho leh ama dabdi sadri ha noqdo ama dabdi kitaab haba noqdo xifdi iyo dabdi leh kaas baa hiqa la ydhaha horta walmuraadu bi dee taasi waa lafdigii hiqa labadoodii buu inoo kala qaadayaaye walmuraadu biziyaadati hiqati haddaba ninka hiqada ah ziyaadadiiseedna waxaa looga jeedaa haddii la ziyaada hiqa waa maqbuula waatan dee fiqi iyo xadiid iyo meel kastaba aan ku arkayneen maa naraahu waxaan arkayno zaa'idan xaalu yahay isagoo ziyaado ah oo min alalfaadi alfaadiya fii riwaayati bacdi hiqaat dadka hiqaada bacdigood riwaayadooda waxyaalahaan arkaynee ziyaadada ahe lixadiisin ma waa xadiid aya xadiisin kaana waa xadiidun axaadiida kaa mida dee ziyaadada ayaa alfaada ay iyaga xaggooda kaba soo fushay dadkii hiqaada markood ay kala ziyaadsan yihiin ama ka ziyaadsan camaa rawaahu hiqaatu waxay dadkii lagu kalsoonaa wariyeen alaakharuuna kale lidalika alxadiidi xadiidkaas ee macnaa wixii ay wariyeen xadiidkan kuwa wariyeen ay kala ziyaadsayn ujeedadu waxa weeyaan ziyaadatu hiqaat waxaa loogaba jeedaa xadiid ka soo qaad laba nin ama saddex iyo afar ay wada wariyeen xadiidka asalkiisii way wadaagsadeen marka mid raggii ka mida ayaa in ziyaado ah oo raggii kale la wadaagsaday hadda eega xadiidka way wada leeyihin haddaanay xadiidka wada lahay inuu keligii warinayo taasi waa xadiid lala gooni noqday uun taas ee waxa weeyaan waa xadiid ay dad ku kulmeen oy wada warinayaan ayaa mid raggii wadaagsaday kaba midi in ziyaadoon kuwii kala sheegin buu sheegay marka ninku hadduu hiqo yahayna hadduu daciifiya lama aqbali maayo oo xadiidkaaba dee lama celinaye haddii uu hiqo yahay taas baa lagu magacaabaa ziyaadatu hiqaadoo dee xukum gaaroo inoo imanayana way leedahay ictibaar saasun laguma qaato dee saasun laguma dhowda celiye waxbay ictibaaraad bay yeelane ziyaadatu hiqaad waa taa waa xadiid ay dad ay wadaagsadeen riwaayadiisoo markaa mid raggii wadaagsaday ka midi kuwii kale in aanay warin oo ziyaadaha uu isagu wariyey taas baa ziyaadatu hiqaad laydha asharu man ictanaa biha ciddii iyagu ziyaadaadka weliba maaha ziyaadaadka oo dhan khaasatan waa ziyaadaadka fiqiyaadka ah ee axkaam lagala soo baxayay istinbaad iyo waxyaalahaas uba baahan dee loogu baahnaa dadkii u cinaayooday ee tatabucay ee urinayee ziyaado kastabana aada macrifo uba lahaa dadkii ugu shuurooga badnaa haadihi ziyaadaatu ziyaadaadka min bacdi hiqaad dadka lagu kalsoon yahay barhkood kaba dhacay fii bacdi axaadiidi axaadiida qaarkood lafatatu waxay soo jeedisay oy xaggeeda usoo duday si ay dee ugu cinaayoodaan andaar alculamaai culimada aragtidoodii iyo ijtihaadaadkoodii iyo dee markaa taas fatatabacuuhaa way dabagaleen oy raacraaceen wactanow waxay u cinaayoodeen bijamciha ururinteediiyo wa macrifatiha garashadeeda wa minman ishtahara bidaalika wixii dadkii ku shuroobay umuuraha tatabuceeda iyo macrifadeeda ay aada u yaqaanaan ay macrifo ziyaadaa u leeyihiin oo ziyaadaadka ay aada u tatabuceenna taas waxaa kaba mid ah ama kuma shuuroobay alaimata imaamyadan abubakrin cabdullahi bni moxamed ibni ziyaadin alnaysaabuuriyu abuu nucaymin aljurjaaniyu abulwaliid xasan ibni moxamed ibn alqurashiyu macnaa raggaasoo aimo ah ayaa raggii khaasatan isagu ibnu salax suu ku qayday waxay waa ziyaadaadka fiqiyaadka ujeedaduna waa ziyaadada marka la eego axkaam fiqiga oo inoogu sugani ay jirto oo lagalaba soo baxayo ay soo kordhinaysaa taas bay cinaayo weyn u lahaayeen bal raggana waxba nina tarjamadiisa ma sheegaya idinku isku soo daya ulaa masiiro aclamni walaayo keyrkiibo balame ama meelihii kale u laamiseen oo tarjamadeeda waxba berri isma weydiinaya watadaadka dambe baan eegi doonaa waxay yihiin iye bal abuu nucaym horena waan soo aragnay oo markii aan mustakhrajaadka kaba hadlaynay amhiladii aan soo qaadnay waraqa aan kuba qaybinay abuu cawaano mustakhrajkiisa ayaan dee qaab kamida kaba soo qaadane ma isagiiba mise waa nin kale taas bay doonaa waynu kasoo jawaabi doontaan dee alidha makaanu wuquuciha meelaha ay dhacayso haddaba ziyaadadu halkay gashaa ziyaadadani halkay gelaysaa meesha ay dhacayso marka wuxuu leeyahy filmati ay taqacu filmati weye takuun matigii way noqonaysaa marka matiga markay gashana say noqon biziyaadati kalimati aw jumla wa takuunu biziyaadati kalimati aw jumla kelime xadiidkii ka mid a ama jumlo dhan oo xadiidkii kaa mid ah oo qoladii kale la wadaagsatay aanay sheegin misaalka waan arki doonaaye oo uu ninkii sheegay bay noqon fil isnaadi isnaadkana way gelaysaa ziyaadadii oo birafci mawquufin mawquuf oo takuunu waxay noqon birafci mawquufin ku mawquufaayo la kor yeelo aw wasli mursalin ama mursal la xidhiidhiyo oo iyadu ziyaadada matniga inta badan isnaadku tan bay ku timaadaayo masalan xadiid bay laba iyo saddex nin iyo wax ka badani wada warinayaan barhkood ama dee waxay ku sheegayaan xadiidkii mawquuf bay ka dhigayaan kalaam saxaabi leeyahay marka nin raggii ka mid ah ayaa xadiidkii marfuuc kaba dhigaya waa ziyaado uu laba yimo kuwii kale aanay sheegin amase dadkii wadaagsaday ayaa xadiidka intoodii badnayd waxay ku warinayaan xadiidkii mursal bay ka dhigayaan inaan saxaabigiisuba joogin nin ruwaaddii iyagana la wadaagsatay ka mid aha ayaa xadiidkii saxaabi magacaabaya oo mawsuul kaba dhigaya halkaas bay ziyaadada sanadku kaba imanaysaa waa tan tacaarud alirsaali waalwasli ama tacaarud alwaqfi walarafci en in badan buluuqa iyo kuba arkayno dee markaa isagoo xadiid marfuucaan aragnay waxaa la raajax yeelay ama fulan wuxuu raajax yeelay ama dee lagu celeeyey waqfi baa lagu celeeyey korhkoodna aan arkayno iyadoo saxaabigii inoo joogo haddana odhanayo ucila bilirsaal ama rajaxa fulanun almursala iyo waxyaalaha toose ikhtulifa fii waslihi wa irsaalihi waa cibaaraadkaas oo taama weeye bal haddaba waa tacriifkii ogaanaya xukumkii xukmu ziyaadati ziyaadada filmatni matniga gelaysa xukumkeeda ama ziyaadatu ziyaadada filmatni matniga iyada ku sugan ee gelaysa faqad ikhtalaa kuwa sugnaansa faqad ikhtalafa way iskhilaafeen alculamaau culimadu fii xukmiha xukumkeeda oo dee halkan maaha muxadisiinna dee usuuliyiinta iyo fuqahadiiyo dhammaanba waa dee shaqadoode bal markay istimbaad noqoto jaanibkii kala ugaba badanen culimada way isku khilaafeen fii xukmiha calaa aqwaalin fa minhum waxaa ka mid a man qabiilaha mutlaqan sidan cibaarada aan arkayno kolkol ziyadatu hiqa maqbuula oo dee saasun la idlaaqayo ku guud ahaanba kol hadduu dee ninkani hiqa yahay sia xadiid keliyu keligii warinayaba loo aqbali jiray leh siyaadadiisana waan u aqbalaynaayo xadiid dee gooni on lala wadaagsanun baa loo ictibaarin oo la aqbali wa minhum man raddaha mutlaqan mid celiyey guud ahaanba kola duu da meesha ay ku jireen oo la wadaagsadeenoo uu isagu keligii wax sheegayo intii kale aanay sheegin taa cilo kaba dhigay oo celiyey ziyaadadana waa ka mid wa minhum waxaa ka mida man radda celiyey aziyaata ziyaadadii celiyey min raawi lxadiidi xadiidka kii warinayey ziyaadadu markay ahay aziyaata ziyaadadii alkade ahaatay ee ka ahaatay min raawi lxadiidi xadiidka kii warinayey aladii xadiidkaasoo rawaahu aladii mee raawigaasoo rawaahu wariyey awalan markii hore bikayri ziyaadatin ziyaada la-aan ku wariyey wa qabilaha aqbalay min hayrihi oo wuxuu leeyahay culimada qaarna maxay way kala qaadeen oo tafsiil bay geliyeen tafsiilkaasi waa maxay bal ziyaadadan baan eegaynaa ma raawi keliya unbaa xadiidkii kolna ziyaado ku wariyo kolna ziyaado la-aan mise waa laba raawi bay kalayiin marka hadduu ninkani marna ziyaado la-aan ku wariyey kolna ziyaado taas waan iska waa idiraab xadiidkiisiya marka waan celaynaa bay dhaheen laakiin kol haddii uu nin uu xadiidkii ziyaado la-aan ku wariyey nin kaleo xadiidkii la wariyeyna uu isagu ziyaado sheegay taas waa la aqbali tan weeye imanka tafsiilkan dambe wa minhum waxaa ka mida man radda ku celiya ziyaadata ziyaadada min raawi lxadiidi xadiidka raawigiisa xaggii ka ahaatay aladii raawigaasoo rawaahu wariyey awalan markii hore bikayri ziyaadatin ziyaada la-aan ku wariyey oo wa qabila markaa aqbalayna ha ziyaadadii min ayri min hayri raawi raawigii isagoo dee wariyey siyaada la-aan aladii dee rawaaha bikayri ziyaada kaa kayrkii xaggii markay ziyaadadu tahayna aqbalay bal umuuraha si wa aqwaalo ee bal taqsiimka ibnu salaaxan eegno waqad qasamuu way qaybiye uu qaybiyeeyo ibnu salaaxi imaamka ibnu salaax ee dee nahdadii dambe mustalaxba lahaa waxa weeyaan kitaabkiisa culuum ulxadiid aziyaata ziyaadada bixasbi qabuuliha wa raddiha bixasabi qabuuliha xagga marka la eega aqbalkeeda la aqbali iyo celinteeda la celinayo wuxuu u qeybiyey markan jaanibkaa la ictibaariyey ilaa alaaata aqsaam saddex qaybood wa huwa taqsiimun xasan waxaa le taxaan baa tan leh qaybintaa ibnu salaaxna waa qaybin fiican oo macquula ama maqbuula wawaafaqahu calayhi waxaana ku waafaqay taqsiimka caynkaasa waafaqa waxa waafaqay huwa cala ibna salaax meede waafaqahu calayhi ay calaa hada taqsiimi annawowiyu wagayruhu nawowi iyo keyrkii oo qolooyinkii dee isaga ka dambeeye kitaabkiisa ama nadmiyey ama ikhtisaariyey sida nawowi oo kalena way ku waafaqeen wa hada taqsiimu huwa taqsiimkaasi waxa weeye san soo socota ai ziyaadadii waxba yeenaan markaas ayaa la eegaye ziyaadatun ziyaado laysa fiiha aanay ku sugnayn munaafaatun anfin ay anfiyeyso ee ka hor imanayso ama ay burinayso limaa rawaahu hiqaatu dadkii lagu kalsoonaa waxay wariyeen aw il awthaqu ama ruuxii dee ruuxan kasii kalsoonida badnaa ee looga sii kalsoonida badnaa uu wariyey hiqaadka waxa iyo awthaq wuxuu isu daba dhigay awdu waa litanwiicoo dee kol waxaa dhici karta afar ninba xadiidkii ama saddex inay wada wariyaanoo midkood ziyaadada uu la yimi marka maxaa uu isaga dee ka hor imanaya oo qaabilaya dad diqaada waa dad kale oo ka badan kolna waxaa dhici karta laba ninba inay yihiin dadka xadiidkii wariyey midna ziyaada la-aan buu ku wariyey midna ziyaaduu sheegay markaasuu awsaq imanaya laakiin ninkan kalaaba kasii itqaan badan een ziyaadada sheegin haddaba ziyaadadani kuma sugna ina ka hor imaatin iyo burin ay burinayso wixii dadkan ka tirada badane uu wariyey amase ruuxan isaga ka awsaqsan waana tii shaadku ka iman jiray ogow shuduudku waa sidii halkii uu kaba iman jiray oo haddii munaafaad jirto dee xukumkii shaadkay qaadanaysaa iminka laakiin munaafaad ma jiro fahada xukmuha fahadihi tan ziyaadatan xukmuha alqabuul iyada tan waa in la aqbalo xukumkeedu waa aqbal liannaha ziyaadadani inay wixii iyagu ay wariyeen ma anfiyaysee oo haddii aan iyada aqbalo kuwii kale kama dhalanaysa inaan riwaayadoodii celinaa riwaayada qolada kale haddaan aqbalana ziyaadada inaan celinaa kama dhalanayso labadoodii baan wada qaadan karnaa marka liannaha ka xadiidin wuxunbaabay noqonaysaa xadiid tafarada uu la gooni noqday biriwaayati jumlatii waa isagoo wada dhan waa jumladiisa oo dhan warintiisa hiqatu min athiqaat nin lagu kalsoonayo dadkii lagu kalsoonaa kaba mid ayuunbaabay noqotay taasi iyadu waa mid amhilada wuu inoo sheegi doonaa haddia la yidhaaho midna ba ziyaadatun munaafiyatun waa ziyaado ka hor imanaysa oo burinaysa ama anfiyaysa limaa rawaahu thiqaatu aw ilawsaqu dadkan kale ay waxaan xadiidka wadaagsadeen ee hiqaadka ahee kaba tirada badnaa ama ninkan kalee keliya ka idqaanka badnaa ee ka awsaqsanaa wixii ay wariyeen bay ka hor imanaysaayo haddaan iyada qaadano riwaayadoodii waan celinaynaa haddaan riwaayada kala qaadano tan kale ma qaadan karno kuma camal fali karno way isburinayaan fa haadihi ziyaadadan xukmaa xukumkeedii arraddu waa in la celiyo oo ziyaado marduuday noqon kamaa sabaqa fi shaad ruuxii ma dacninayno laakiin ziyaadadan baan iska celinaynaa si aynu shaadkiiba ku soo maray oo shaadkaba wamaa yukhaalif hiqatun fiihi lmalaa bay ahayd nin lagu kalsoonyahay dadkii kale ka tirada badnaa ama ninkii ka awsaqsanaa buu khilaafay shaad baa la odhanayay xadiidka saxiixa ama xasankana cadama shuduud baa looga shardiyayay saa daraaddeed dee ma imanayso ziyaadatu hiqa waa maqbuula uun iskama imanayso haddii kale shardigaa hore ee xadiidka saxiixa ama xasankaa loo shardiya cadama shuduud ayaa meeshii kaba baxaya markii tan oo kale la aqbalo kamaa sabaqa fi shaad jiim ziyaadatun ziyaado fiiha dhexdeeda ay ku sugantahay ama iyada ay ku sugantahay nowcu munaafaatin anfid wax ka mid a maaha munaafaad dhan waxa weeyaan dee marka la eego in gees way ka yar anfiyaysaa jaanibo kalaamkii hore hadduu mudlaq ahaa tani ay qeyd ku soo kordhisay ama kalaamkii hore caam hadduu ahaa tani takhsiis ay keenayso itlaaqii ama qeyd iyo dee tacmiim mar cumuumkiibay xaggaa ka anfiyaysaa xagga kale se dee markaynu isu qeydka aynu eegno mudlaq iyo muqayad in layskuba qaydo ama caam iyo khaas laysku khaas yeelo waa nooc laba dee lagu wada dhaqmi karayo lagu camal fali karayo walow midkood aan macnihiisii soo yar xadaynay marka xaggaasaa nooc munaafaad ay kaba sugantahay limaa rawahu thiqaatu aw ilawthaqu watanxasiru hadi munaafaatu munaafaatkan dambena waxay ku koobnaanaysaa nooca munaafaatku kaba cabiray fii amrayni laba amar wa humaa taqyiidu lmudlaqi ku mudlaqa qayditaankii takhsiisu lcaam ku caama takhsiiskii ujeedadu haddii xadiid mudlaqii noo yimaado idlaaqiisa wuxuu keenaya dee suurada suurooyinka idlaaqiisaasi ku rumoobayaba inaan ku camal fallo hadday ziyaada timaado qayd ay la socotaa nooc munaafaad waa jiraayo dee suurooyinkii barhkood inaan ka tagnaa meeshay imanaysa haddaan tan kala qaadano marka xaggaasaa yar nooca munaafaad jira laakiin dee waa tan mudlaqayo muqayidkaba layskuba qaydo oo ay bayaan iyo caddayn isu noqdaan oo laysagaba dhigo dee markaa waa waxaan ku wada camal fali karno walow aan suurooyinkii qaarkood aan kaba tagne haddaba taas labadan suuro ama caamkiiyo khaaska takhsiiska ayay kuba imanaysaa nooc munaafaadkan wahada alqismu qismigan sakata can xukmi ibnu salaax ibnu salaax wuu dhigtay laakiin waxa laga yeelayo uu ka aamusay wa qaala canhu nawowiy nawowi markuu kitaabkiisa ikhtisaarinaya waa kitaabkiisa irshaad iyo kitaabkiisan kale dee taqriibba wuxuu yidhi wasaxiixu qabuulu hada alakhiiri qowlka saxiixa kan dambena waa in la aqbalayo laysku qaydayo un laysku qaydayo oo ama laysku khaas yeelayo la aqbalayo kole xafnu xajarna nukadkiisa wuxuu idhaa markaan eegna qawaaciddii muxadisiinta ta iyada ku soconaysaa waxa weeye markaan eegna isticmaalaadkood iyo dee say u dhaqmayeen iyo qawaaciddoodii muxadisiintu meelahan xukum gaar ah oo mustaqil ah oo ama qabuul ah ama raddiya ma xukumaane qaraa-inta ayay ku kala raajax yeelaanoo kolley halkan xukum mudarido oo qaanuun mudaridoy raacaan muxadisiintu tan iyo suurada inoo dambaysa mama jirto ee kolba wixii waaqaco kastaba gooni bay u eegaan juziye kastaba gooni bay u eegaanoo kol qabuulkaa raajax noqdo kolna raddigaa raajax noqdo iyaga bal kollay muxadisiinta qawaacidood iyo a'imadii hore dee siday ku dhaqmayeen ay ku camal falayeen taas bay noqon bal waanay masaladii noo soo noqon meel kale amhilatun liziyaati filmati bal haddaba ziyaadadii matiga ahayd waa saddexdan mihaal buu inoo mihaalinayaa oo saddexdoodii mihaalu liziyaadati alatii laysa fiiha munaafaat waa mihaal u sugnaaday ziyaadada ina munaafaat aanu kuba sugnayn waxa weeye maa rawaahu muslimu min طariiqi caliy bni musri can ilacmashi can abi razinin wa abi صaalixin can abi hurayrata radia allahu canhu oo maxay min ziyaadati kelimati falyuriq kelimadaas falyuriqu ziyaadadeedba fii xadiidi wuluuq اlkalbi xadiidkaa aygu hadduu weel afka la galo lagu ziyaadiyey walam yadkurhaa may sheegin ziyaadadaas saa'iru lxufaadi xufaadda intooda kale ee min asxaabi acmashi acmash asxaabtiisiiyo xertiisii kaba mid aha wainamaa rawow way wariyeen rawowa xadiidkan haakadaa sidan idaa walaqa alkalbu fii inaa'i axadikum falyaqsilhu sabca miraarin acmash asxaabtii weliba raggii xufaadda ah ee asxaabtiisu sidaasay ku wariyeen laakiin cali bni masir oo nin hiqa ah waa nin hiqa ah ayaa xadiidkan markuu acmash isagu kaba wariyey muxuu raaciyey idaa walaqa alkalbu fii inaa'i axadikum falyuriqhu anaa weelka wixii ku jiray ha daadiyo waa intan oo walyaqsilhu sabca miraarin toddoba goorna ha maydho marka markaan eegno dadkii badnaa waxay ku wariyeen ziyaado la-aan laakiin siyaadadan daadinta waxaan la daadiyaa ma anfiyeyso wixii ay wariyeen waa xukum ay ka aamuseen buu ahaa waayo kol haddii weelkii la maydhayo oo laysaga maydhayo ama nijaastii ama taa lama maydhayo dee kollayna wixii weelkiiba kol haddii la maydhayo wixii ku jiray ku intifaaca malaa meesha may oolba xadiidkanna tiibuu ziyaadada caddaysay marka waxay ka aamuseen buu ahaayoo ziyaadau laba yime ma anfiyayo ti labadoodii baan ku wada camal fali karnaa markaa tan waa la aqbalaya falyuriqu fatakuunu hadihi ziyaadatu ziyaadadani waxay noqonaysaa ka khabarin markaa kol haddii dee aanay anfin ka dhaxayn sida xadiid tafarada bihi caliyu bnu musir xadiid uu la gooni noqday cali bnu musiro cid kale aanay la wadaagsan wa huwa hiqatun waana nin hiqaa dee waa la aqbali jiray xadiidkiisaasba qariib ha lagu magacaabee tanna waa la aqbali fatuqbal tilka ziyaada kol haddii aanay cid kaleo riwaayadooda ay anfiyaysaa jirin ziyaadadan waa la aqbalaya taasi waa suura mihaalun liziyaadati lmunaafiya ziyaadadii iyadu anfinaysay waxay iyagu wariyeen dadkii kale mihaal ay leedahay oo ziyaadatu yowmi carafa fii xadiidi yowmu carafata wa yowmu naxri wa ayaamu tashriiqi ciiduna ahla lislaami wa hiya ayaamu aklin wa shurbin bal xadiidkaas eeg marka wuxuu leeyahy faina alxadiida xadiidkani min jamiici duruqi asaanidiisa dhammaantii biduuniha ziyaadadan lafdigana yowmu carafa ayuu kuba sugnaa dhammaan wuxuu aha yowmu naxri wa ayaamu tashriiqi waana ayaamo ciideed oo wada socda ciiduna ahla lislaami wa hiya ayaamu aklin wa shurb wainamaa jaa biha waxaa la yimi ziyaadadan yowmu carafa muuse bnu caliy kolley waa magaciisa laakiin sida mashhuurkae inta badan loogu yeedhi jiray wuxuu ahaa muuse bnu culay aabihii culay ibnu rabaax baa la odhanayo walow dee ay layidhi xataa muu jeclayn oo kama raalli ahayn barhkoodna kutubta qaarkood mustalax ay yidhaahaan waqtigii reer bani umaya aheedo way ogoleen ba cid cali lagu magacaabo cali loo bixiyo markaasaa dee culay uu yidhi ama iyagaa odhan jirayba ka cali la ydhahaba culayi waa taxqiiran lah ayay taas baa loogu magacaabaya ay barhkood yidhaahaan laakiin aad bay dee mashhuurtahay in culayi lagu dabdiyaba ibnu rabax can abihi can cuqbata bni caamirin walxadiidu xadiidkan akhrajahu tirmidi wa abu daawuud wayruhum ujeedadu markaa ee markaa waxay xadiidkii keenayey intan ciideen la soomi karayne wax la cunaya wax la cabaya ayaamaheeda ayaamo ciideedni inay yowmu naxriya ayaamu tashriiqatay ziyaadada muusena waxay soo kordhisay maalinta carafana inay ayaamaha ayaamu aklin wa shurbin ay tahay dee waxaan ognayba waaba maalin la soomo marka halkaasuu leeyahay munaafaad baa kaba iman walow barhkood ay yidhaaheen waa la jamcin karayaayo dee waxa lagu xambaarayaa ninkii joogay carafo joogay ee xaajigahabaa laguma xambaari laakiin ta uu leeyahay dee waa munaafaadta waa tan markaa tan wuxuu leeyahay ziyaadadan xukum ma yeelanayso mihaalu liziyaadati alatii fiiha nowcu munaafaat waa ziyaado aan munaafaad dhammi meesha jirin laakiin ay nooc munaafaad aduu geesbal ka anfiyaysa wixii dadkii kale ay wariyeen oo muxuu ihi maa rawaahu muslimun min dariiqi abi malikin alashjaciyi can rabciyin can xudayfata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wajucilat lana alardu kuluha masjidan wajucilat turbatuha lana dawra kulle xadiidku xadiidka saxiixa muslim buu ku sugan yahay abwaabu lmasaajid buu kuba yimaadaa saddex arrimood oo ummaddeenna laguma fadilo ummadii hore lagaga fadilayna mid ka miday tani ahayd dee tii aynu u jeednay unbaanu sheekhu inoo soo dhigtay marka xadiidka muxuu ahaa dhulkii waxaana looga dhigay meel kasta oo dhulkii ka midaba meel salaadu ay nagaga ansaxayso inu ku tukan karno oon ahayn sidii qoladii hore biicadooda iyo biicdooda iyo kanaa-istooda un inay ku tukan jireen welibana wajucila turbatuha ciiddeediina maxaana looga dhigay lana dahuuran mid wax dahiirtood ee tayamumkii biyihii bedelaysaba marka wuxu uhi sheekhu faqad tafarada waa la gooni noqday oo dee kolleyba waa hadalkii uu ibnu salaax yeel abu malikin ilashtaciyu abu malik bizaati turbatuha halkan eeg wajucilat turbatuha lafdigan turbatuha intan buu la gooni noqday walam yadkurha gayruhu min aruwaata ruwaaddii kale may sheegin intaa turbatuha wainamaa rawow way wariyeen alxadiida haakada wajucilat lana alardu masidan wa dahuuran markaa gees markan ka eegno nooc munaafaad waa jiraayo dee lafdigan marka la yidhaha dhulkiibaa dahuurna looga yeelay wixii dhulka ajdaadiisii oo dhan baa laga qay markaa inoo soo hoosgelayayoo hadduu ciid tahay iyo hadday dhagax tahay iyo hadday wax kalaba taho dhulkii kuba sugan in lagu tayamumi karo ay dahuur inoo tahay ayay riwaayada kale ama axaadiidta kale faa'iidaysay kana muxuu soo kordhiyey tii baa la qayday mudlaq buu ahaa soo ma aha qayb baa lagu khaas yeelay oo ah lagu qayday oo ah ciidda uun waxyaalaha kale markaa weesha way baxayaan marka halkaasuu leeyahay idlaaqii dhagax iyo wax kastaba ay noo shaminaysay ayay tani gees ka anfiyaysaa haddii la yidhaha bayaan loogaba dhigana waaba tanoo waa la jamcdee laysku qaydi karaa markaa bal tan weeye waana tii uu ibnu salaax ka aamusay imaam nawowiyina ay halkan ay iyagu yidhaaheen waa la aqbalaya laakiin xadiidkan mithaalkan ibnu salaax baa sidan ulaba yimi imaam nawowiyina waa sida dee uu kutubtiisa kuba sugan qolooyinkii kale kaba soo noqonaysa kitaabkeenana waa si uguba sugan yahay bal suyuudii tadriibkiisana waa si uguba sugnaayo hadal kale maba jirin laakiin xaafid ibnu xajar hortiina kolley waxaa dee kalaam ku lahaa ibnu rajab kitaabkiisan sharxu cilali tirmidi iyo kitaabkiisan uu bukhaari kuba sharxay fatxulbaari isna meela waa kuba taabtay ayaa waxay leeyihin mithaalkani horta mithaal toosan maaha oo halkan munaasib uma aha mithaalkii ay yidhaaheen waayo maanta abi maalik xadiidkan oo dhan buu la gooni noqday ziyaadadan torbatua lama gooni noqon ribci isagunbaa kaba warinaya ribcina isagunbaa xudayfo kaba warinaya meeshu waxa mithaalku ku toosnaan laha haddii bal waa kanoo waxay ahayd can abi maalikin sacd ibnu daariq weeye can ribciyin haddii dad kaloo ribci intay ka wariyeen abi maalikna uu la wariyey oo inay intii kale ay yidhaaheen wajucilat lana alardu masidan wa dahuuran oo isagu intan wajucilat turbatu ay yidhi taas bay arrintu ahaan layd laakiin xadiidkan cid kaleba kamay warine axaadiidtan kale ay sheegayaan waa axaadiid kaleoo dad kale ay warinayaan asxaab kale ay warinaysay taas ay warinayeen marka laba arrimood baa kuba sugan oo haddii la leeyahay xadiidkan ribci ama xadiidkan xudayfe mooye xadiid kale turbata kumay soo aroorin xadiid cali oo musnadka imaam axmedaba way ku soo aroortay haddii la leeyahay maya jumladan buu la goon kelimadan buu la gooni noqday arrintu taas maaho marka mithaalkani wuxuu ku roonaan la dee maaha mithaal u munaasiba meesha waa siduu xaafid ibnu xajar nukadkiisa ku yidhaah waana sida uu yidhaaho dee ibnu rajab isaguna sharxu cilali tirmidi oo macnaa ujeeddadu xudayfa haddii imika xadiidkii kolna lagu wariye laba siyood iyaduu xadiidkii xudayfaye kolna turbatuha baa ku jirta kolna kuma jirto sida dee fal yuriqhu xadiidkaa acmash kolle ay ugu jirto kolle aanay ugu jirin kalaamku waa caadi buu ahaan laha laakiin xadiidkan xudayfa san mooyaane si kalaba ma aha san unbaaba lagu wariyey axaadiidta kale weeye kuwani wa jucilat markaa lana alardu masin wa dowran waa axaadiid kale oo jaabir iyo qolooyin kale ay warinayeen ayaa sanoo markaa dee xadiid gooniya ayuu yahaybo bal markaa taas maaha adigu dee arrin kalena way meesha imanaysaayoo kolley dee masale fiqiga kaba ratibantay aimadiisa shaaficiye oo kale iyo dee kolle xanaabiladiiyo xadiidkan waxay ka dhigeen maanta qeydkiisan ayay axaadiidkii kale ku qeydeen oo waxay leeyihiin markaa saciidkan fatayamamuu saciidan dayiban rabbi yidhi waa turaabka uun xadiidkaa fasiraya olo dee lafdigan minhu ee labada suuradood mid ahaan ku soo aroortayna ay dee kusii adkeeyaan oy leeyihin minhu waxay keenaysaa tabciid iyo wax badh laga qaadan karo waxyaalaha dee wax kaa raaci karaan ee tabciid meeshii ka suurtogeli karaana waa ciiddii uun oo taasna adigu bal dalaalo kaloo qur-aaniya ay tahay qolooyinka kalena iyagu dee waxaabay leeyihin sacuudku waa dhulka korkiisa oo dhan saa dee maalikiyada iyo ay tahay wixii korkiisaba marka meesha maxaa taallaa waxay noqonaysaa markaan laba xadiid ka kala dhigno takhsiisu bacdi afraad ilcaam bixukmi ilcaam ama dee dikru bacdi afraad ilcaam bixukmi ilcaam oo caamkii qaybihiisii uu lahaa ama mudlaqa qaybihiisii uu lahaa ee barhkood xukunkiisii la siiyey ayay noqonoo taasna in badan usuuliyiintu waxay yidhaahaan takhsiis maba keento adoo ahma dee qolooyinka iyagu le mafhuumu laqab ictibaariya mafhuumu laqab ama mafhuumkaba adigu dee wax ku qayda kuwaasu mooyaane intooda badan jaanibka taksiiska marka in adigu masale usuliyana meesha way imanaysaa ee masale fiqigana way imanaya masale usuli way iman way ku jirtaa masale fiqiga waa xaggan kale dee camalkii maxaa uu yahay saciidkani maturaabka mise waa wax ka camsan iyadna waa masale kaleo iyadna meelahan taallo kolley aayaddii iyo xadiidkii marka laysla doonto dee macnihii iyo dee taas uu meeshii nooba imanaye laakiin mithaalkani marka geestaa laga egay inuu xadiidkan ciddani ay laba gooni noqotay riwaayadan mooye riwaayo kale xadiidkani aanu lahayn axaadiid kale ay tahay axaadiidaasi kuwa dee idlaaqani uu kuba yimi taasi mithaalkii mithaal adigu u munaasiba meesha maaha walow dee aimada kutubtooda ay kuba soo wada arortay arrintaasna xaafid ibnu xajar iyo xaafid ibnu rajabiya baa adigu kolley baraarujinteeda leh wallah subxana watacala cala aclam xukmu ziyaadati fi lisnaadi ziyaadadii isnaadka dhexdiisa dhacaysay xukunkeedii waa dadkii adigu hiqaadkaa baan haynaa lagu kalsoonaa wixii ziyaado ee kaba dhacay la yimaadeen ee dadkii kale iyaguna xadiidkan la tahay guud ahaan waan ka soo baxnay qaybaheediiyo xukunkeediiba bal ziyaadadu hadday sanadka ay tahay ayuu xukunkeedii halkan inoogu sheegayaa wuxuu uhi ama ziyaadatu ziyaadada fi lisnaadi isnaadka ahaatay ee dhexdiisa dhacaysa fatansabu huna halkan waxay isugu soo ururaysay kusoo shubmaysaa macnaa waxay dee kaba koobantay isugu ururaysaa calaa masalatayni laba mas'alo labada mas'alo oo ra-iisiyatayni iyagoo asaasiya halkan ee asalah laba masalo waaweyn oo muhima kuwaasoo yakfiru uu badanayo wuquucuhumaa dhicitaankeedu hadiyo goor ama in badan bay yimaadaan lagu arkaa riwaayaadkaoo dhicidooda ay dhacaan iyo helitaankooda la helo ay badan tahay wahumaa labada masale waxa weeye tacaarudu alwasli maca alirsaal waa wasligii oo xadiidkii la xidhiidhiyo oo sanadkiisii la taam yeelo ilaa saxaabigii la sheego taas tacaarudkii iyo ka hor imaatinkii ama khilaafkii uu khilaafayay ee xadiid keliya isku tacaarudayeen maca alirsaali irsaal xadiidkii la irsaaliyey oo saxaabigii aan la sheegin ama taabicuu kor yeelay maci waa suurataasi ama masalo wa tacaarudu rafci rafciga tacaarudkii waa xadiidkii oo lagu wariyo isagoo marfuuca la wariyo taas tacaarudka uu tacaarudayo ay dee is markaa iska isku khilaafayaane uu dhici markaa riwaayadii ama xadiid kale oo xadme riwaayo kale oo xadiidkan lagu wariyay iska hor imanayo iscaaridi maca alwaqf waqfi maci iyadoo xadiidkii mawquufnimo laguba wariyey labada masalo weeye markaa dee barhkood halkan ay ku sheegaan kuwa halka hore markay anwaacahaas marfuuca iyo qaybihiisa kaba hadlayaan iyo suwarta dee marfuuc ahaan xukum dee xagga xukum ahaan marfuuca dabadeed iyobay sheegaane bal labada masalo ayay ziyaadadu sanadka dhacaysa ugu muhiimsan oo aada u badan waana labada masalo kaba hadli doono oo labada masalona waxay yihiinuun xadiis baa la warinayaa oo ruwaadii barhkood ayaa deeta waxay ka dhigayaan xadiis marfuuca waana nin siqa ninkan dee hadduu daciif marka horeba iyo kalanku marka horeba xadiidka waa kan sii daciif